madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhaliil kulan u jeediyey siyaasiyiinta uu ku sheegay inay doonayaan in iyagoo eeganaya danahooda gaarka ahi ay ku niyad jebiyaan shacabka soomaaliyeed erayo iyo hadlo been abuur ah oo calaacal u badan isagoo ka hadlayey munaasabad horumarinta waxbarashada oo ay soo agaasintay wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayuu madaxweynuhu halkaasi wuxuu ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan balse u badnayd mid taabanaysay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo siyaasiyiin mucaarad ah oo gudaha baarlamanka ku jira madaxweynaha ayaa sheegay in muddadii soddonka sane lasoo dhaafay ay soo bateen siyaasiyiin caraysan oo beenta adeegsada islamarkaana wax dan ah aan ka lahayn mustaqbalka soomaaliya oo ay kaga horaysiiyaan danahooda shakhsigaa siduu ku eedeeyey waa xaqiiqa soddonkii sano oo la soo dhaafay wax badan yaa naga hallaabay soddonkii sano waxaa batay siyaasiyiin xanaaqsan siyaasiyiintii xanaaqsaneed dhaqankii ay halleeyeen waxay xalaaleeyeen beentii waxay xalaalayeen inaan la shaqaysan wax badan oo diinta islaamka diidaysa yay xalaalayeen waa siyaasiyiinta xanaaqsan siyaasiyiin faraxsanna waa jiraan siyaasiyiinta xanaaqsan waxay ka shaqeeyaan waa run mustaqbalka soomaaliya danka ma laha waxaa u daran dantooda shakhsiga ah yaa u daran waxay ka hadlaan negative wax xun ayay ka hadlaan wax dadka qalbi jebinaayay ka hadlaan waxay ka hadlaan dalkan waa burburay ma soo noqonaayo waxay ka hadlaan beesha caalamka ha noo timaado oo hana dhexdhexaadiso waxay ka hadlaan waxay ka hadlaan waanu laga adkaaday ciidamadayna tabar ma laha hadalkaasi waa hadal calaacal hadalkii dhaqanka soomaaliga ahaa lagu yaqaanay ma aha soomaaligu waxaa lagu yaqaanay nin dhiiran ama gabar dhiiran oo geesi ah oo marna aanquusan madaxweynaha ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad ad adag oo soo maray dhibaato aad u xoog badan sidaa darteed uu ka codsaday siyaasiyiinta inaysan shacabka niyad jebinin oo aysan rajo tirin siyaasigu xanaaqsan siyaasi xanaaqsan wuxuu gaarsiiyey dadka qalbijabka iyo niyadjabka uu ku riday wuxuu gaarsiiyey dadkii inay isdhiibaan qofka bini'aadanka ahna markaa rajada ka qaado waa dishay dhimashaa dhaanta qof nool oo dhintay macnaheed waxa weeye qof rajadii ka dhimatay wey marka markii madaxdii dadkii la fiirsanaayey ay ka hadlaayaan waa jabdhay waa burburnay waa nalaga adkaaday ha naloo yimaado macnaheedu shacabkii waxay leeyihiin marka war dadkii aan dirsannay ama madaxdeennii ama siyaasiyiinteennii yaaba yaaba qalbi jabeba see aniga niyaddii igu dhisnaanaysaa siyaasiga xanaaqsan shacabka hanaga qalbi jabinina siyaasiga xanaaqsanow rajada ummadda ha ka qaabanina ha ka qaadinina soomaali waa la yaqaannaa waa dad ad adag oo resilienti ah oo ad adag waa la yaqaannaa dhibkanna soo maray adduunka cidu soo marayna ma jiro waa kaastaa waa qurxoonnahay waa soo taagannahay maxaa yeelay dad ahaan yaa saas ilaahay noo sameeyey madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii waxa uu codsaday in ardayda soomaaliyeed la baro maadooyin kubcinta garaadkooda ku aadan si buu yidhi ay u kala gartaan runta iyo beenta isagoona xusin dalkan uu soo maray taariikh isugu jirtay mid wanaagsan iyo mid baalmadow gashay maadada la rabo in la baro dhallinyarada waxaa ka mid ah critical thinking qofku inuu taxliiliyo oo uu kala sheego uu analyse gareeyo waxa runta ah iyo waxa beenta ah waxa weeye logic waay waana waxyaabaha aad iskooladu aadaan macallimiinta waxaan leeyahay maadooyinka lagu daro waxa la yidhahdo critical thinking in la kobciyo lojiga ay ardadu isweydiiyaan oo aan la qashimaynin oo aan loo sheegin siyaasigaas xanaaqsan uusan qashimaynin uusan wax beena ku gurin uu qofku isweydiiyo waxa ninkan uu sheegaya maxaa ka keenay ma xil buu waayey ma xooluu waayey maxaa ku dhacay qofku waa inuu isweydiiyo meeshaas wey meesha critical thinkingka loo baahan yahay inaan ardadeenna mustaqbalka barno qofka xanaaqsan oo leh reer hebel reer hebel ka hadlaaya in la weydiiyo war muxuu reer hebel u isticmaalayaa reer hebel soddon sano yaan ku soo burburayna oo adduunka uga harnay xaggee noo wadaa siyaasiga xanaaqsan wuxuu noo wadaa god la sii qodo yuu noo wadaa waxaan idiin sheegaynaa marka loojiga wanaagsan oo aan rabno inaan dhallinyarada barno waxay tahay su'aasha in laisweydiiyo maalan markaan ka soo qaadno xaaladda hadda maanta i jirta iyo xaaladdii aan soo dhaafnay iyo xaaladaan u soconno xaaladdii aan soo dhaafnay waxaan ognahay waxay ahayd mid quxoon iyo mid aad u foolxun oo taariikhdeena meel mugdi ah ka gashay waa markii ugu horeysay oo madaxweyne farmaajo uu si kulal ula hadlo siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada dalka ee khilaafku kala dhexeeya waxaana hadalkiisa ku soo aadayaa xilli uu weli jiro khilaafka inta badan maamulada heer federaal iyo dowladda dhexe oo madaxda maamuladu ay ku dhaliileen dowladda soomaaliya inay wax ka qaban weysay ammaanka dalka islamarkaana ay caburiso siyaasiyiinta iyadoo iskudayo dhowra oo madaxweynaha soomaaliya uu ku doonayey inuu madaxda maamuladaasi isagu keeno magaalada tan caasimadda ee muqdisho si looga wada hadlo khilaafkaasi taagan uu laba jeer baaqday
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.